halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah aad noga dhegaysanaysaan muujadaha gagaaban hirarka efyimada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka oo aad toos nogala socotaan boggeenna v o a somaali com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeen isniina kow iyo soddonka bisha agast sannadka laba kun shan iyo toban kuna soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka wacyigelinta dabaysha oo toddobaad walba habeenka isniinta hadaay oo kale idinkaga imaada idaacadda v o a laanta afka soomaaliga
aniga dareenkayga marka aan ka hadlo banku horumarna waa sameeyey dibudhac cajiibana waa sameeyey horumar waa sameeyo fanaaniintiyaa farabatay laakiin waxaad u qabtaa inay dhaleen dhicis aad u tiro badan yacni ma waxaan fanna ahayn shibna ahayn nin bay ka sheegeen warkaagu xalna maaha xaajana maahana muxuu yahay waxaan heesna ahayn heesna aanna ahayn oo shibna aan ahaynna oo badan waa la sameeyey
kaasi waxa uu ahaa abwaan carab yalaxow oo maalin oo ma carab yalaxow maalin oo ka hadlayay dareenkiisa ku aadan fanka maanta iyo kii hore
xagga dambe ee barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale e aad barnaamijkeenna ku maqlaysaan oo ay idinla socodsiinayaan jamaal cusmaani adigoo maxamed colaad xasana waxaa ka mid ah warbixinno kala duwan oo mawduucan la xidhiira xubintii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan ka imaanaysa magaalada muqdisho oo ku saabsan fanka soomaaliyeed iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka barag obama ayaa maanta oo isniinah ku sii jeeda gobolka waqooyi galbeed maraykanka ee alaska halkaas oo uu kula kulmi doono dadka deegaanka islamarkaasina uu hadal ka jeedin doono shir maraykanka saraakiil ka socda dowlado kala duwan iyo seynis yahanna ay ku leeyihiin gobolkaasi shirkaas oo looga hadlayo isbeddelka cimilada gobolka artiga hadafka shirka galasiyarka ayaa ah sida uu aqalka cad baahiyey sidii loo xoojin lahaa wacyigelinta ku aadan waxyeelada heerkulka sarreeye ee gobolka artiga saamaynta dunida inteeda kale uu ku yeelanayo iyo sida wax looga qaban karo arrintaasi
dowladda maraykanka ayaa isku diyaarinaysa inay ka jawaabto falalka basaasnimo ee shiinaha ee dhanka internetka iyadoo washingtonna ay sheegtay inay cunuqabatayn saari doonto shakhsiyaadka iyo shirkadaha ka faa'iiday xadidda siraha ganacsi ee maraykanka sida uu qoray wargeyska washington post wargeyska oo soo xiganaya saraakiil aan la magacaabin oo ku jira maamulka obama ayaa ku waramay in weli dowladda maraykanku aan go-aansan in cunuqabateyn la saaro hase yeeshee go-aankaas ayaa la rajaynayaa in goor dhow lagu dhawaaqo obama ayaa abril koodeedii waxa uu saxiixay amar lagu xanibi karo hantida islamarkaasina laga joojiyo lacagahooda qof kasta oo mas-uul ka ahaa inay si qarsoodiya oo dabcan dhinaca aan iraahday inay si qarsoodiya u dhacaan baraha internetka ee maraykanka kuwaas oo ujeedkoodu ahaa inay helaan warbixinno si ganacsigooda uu bulaalo suurtagalnimada cunuqabataynta la saaro shakhsiyaadka iyo shirkadaha shiinaha qaarkood ayaa imaanaysa iyadoo obama uu isku diyaarinayo inuu martigeliyo dhiggiisa shiinaha shin jinping oo sebtembar la rajaynayo inuu boqosho ku yimaado maraykanka
dalka ukrainna hal askari ayaa ku dhintay waxaana sidoo kale dhaawacmay dad badan oo ka mid ah dadweyne ku hor banaanbaxayay baarlamanka dalkaasi dhaawaca waxaa sidoo kale ka mid a qaar ka mid a askarta booliska ee ukrain dhimashada iyo dhaawac ayaa yimid kadib markii qarax uu ka dhacay halka uu bannaanbaxu ka socday dadka mudaharaadka dhigaya ayaa ka soo horjeeda in maamul madaxa bannaan loo sameeyo gobollada bari ee dalkaasi oo ay ku badan yihiin dadka taageersan ruushka
dhallinyarada ayaa lafdhabar u ah horumarka bulsho kasta waana dhiigga cusub ee loo adeegsan karo difaaca ka hortagga iyo hirgelinta guulaha bulshadu higsanayso meelo badan oo ka mid ah dhulka soomaalida degto waxaa ka socda dadaallo iyo iyo olole caalamiya iyo kuwa maxalliya oo ku aadan dhabargoynta cudurka dabaysha inkastoo muddo sannad ah aan la arkin haddana dhakhaatiirta iyo aqoon-yahanku waxay isku raacsan yihiin in guulahaasi ay xajin ay markaasi in la xajiyo ay u baahan yihiin haddaba ururada dhallinyarada ee ka jira meelahaasi ay soomaalida degto door intee la-eg ayay ka qaadan karaan xaqiijinta iyo cudurka dabayshaasi inuusan soo laabanin waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixinta arrintaasi ku saabsan inoo soo diray
qaar ka tirsan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay aragtidooda ku aadan sidii loo xajin lahaa guulaha laga gaaray cudurka dabaysha iyo kaalinta ay dhalintu ka qaadan karaan inaannu dib mar kale ugu soo laaban cudurkaasi gudaha dalka soomaaliya cabdulaahi xasan ashcari waxa uu ka mid yahay ururada dhallinyaro ee ka jira gobolka banaadir waxaana uu v o a uga warramay aragtidiisa ku aadan doorka ay dhallinyaradu ka qaadan karaan ciribtirka cudurka dabaysha dhalinyarada soomaaliyeed bersentage ahaan waxaa lagu xisaabiyaa in ka badan toddobaatan boqolkiiba bobulationka soomaalida waxayna ku jiraan qeybo badan oo bulshada ah sida waxbarashada caafimaadka ganacsiga ku jiraan marka kaalin weyn bay ka qaadan karaan in oo laga hortago inuusan cudurkaasi dib usoo noqonin ama in dadka muxuu ahayto lafaro la baro khataraha uu leeyahay cudurkaas waana guul noo soo hoyatay waxaana aaminsannahay in dhallinyarada ay leeyihiin doorka ugu weyn oo arrintaasi lagu ilaalin karo dhallinyaro markii la yidhaaho waa qeybo kala duwan qeyb dhallinyaro waxaa jirta abaabulan iyo qeyb aan abaabulnayn alxamdulilah qeybaha abaabulan haddii ahaan lahayn ururada dhallinyarada haddii ahaan lahayn shaqaalaha caafimaadka dhammaantood waxay ka qaadanayaan kaalin mug ah oo ay ka bilaabanayso wacyigelin ka hortag inay u sameeyaan in loo doodo dadka muxuu ahayd inay helaan tallaalka inay helaan lasii joogteeyo waxaa kaloo oo ahamiyadda ugu weyn ee saaran tahay in ay ku dhiirigeliyaan dowladda inay ilaaliso kastamada waddanka laga soo galayo in laga helo tallaalkaas dadkana looga tallaalo si uusan dalka ugu soo gudbin dhallinyaradu waxay ciyaari karaan cudurrada marka laga hortegayo waxaa jiro abrojyo ama waddooyin loo maro waddooyinka ugu muhiimsan waxaa waa preventionka ama kahortagga kahortagga marka la sameynayo waa in la helaa exceska oo muxuu ahayd oo boolyada vaksiinkeeda in la joogteeyo oo la wadaa ilaa ilaa iyo heer fiican lagu wadaa oo outreachkeedana la badiyaa qaybta kale ugu muhiimsan waa wacyigelinta in dadka wacyigooda la dhisaa mar kastana la joogteeyaa seminaarada iyo muxuu ahayd kambeenada la gaaraa meelaha dadka aysan gaari karin ee tuulooyinka iyo meelaha qaxootiga ardayda jaamacadaha qaybta waxbarashada oo badanaa qaybaha caafimaadka bartaa waa in ay xoog iska saaraan inay gaari karaan meelo aan fariintooda ay gaari karin sidoo kale hibe maxamed oo ka mid a dhalinta magaalada muqdisho ayaa sheegtay in suulinta cudurka ay ku xiran tahay hadba inta ay la-eg tahay iskaashiga iyo wada shaqaynta dhallinyarada soomaaliyeed iyadoo waxyaabaha ugu muhiimsan ee in lagu tallaabsadana ay ugu weyn tahay dhinaca wacyigelinta waxaan is dhihi karaa cudurka dabeesha oo laga ciribtiray soomaaliya sanadkan ugu dambeeyey baaris la sameeyena ee la sheegay inaan lagu arkin dalka wallaahi waxaan isdhihi karaa waa mid farxad gelin karta dhammaan soomaali meel kasta ay daafaha iyo dunida intaba ka joogto waayo cudurka dabeesha waxaan aaminsannahay inay tahay cudur halis ah oo naafeyn karo qofka aadamiga ah ee haddii laga hortagana ay sababi karto in dhalinyaro badan ama dad badan oo cudurkaasi naafeyn karo ay joogsato ay yaraato tan kale ah haddii dhalinyarada soomaaliyeed ay iskaashadaan way ka horkategi karaan wayna ka qayb qaadan karaan joojinta cudurka dabeesha waayo dhalinyaradu wax waliba ayaga ayaa horseed u ah waxay tegi karaan goobaha waxbarashada caafimaadka bulshada halka iskugu yimaadaan iyo meelaha kale ee dhalinyaraduna dal walba dhalinyaradooda ayay ku faanaan oo waa ubixi dalka ee soo baxaya marka waxaan aaminsanahay in dhalin walba ay hakin karaan ama joojin karaan cudurkaas kaalinta waxay tahay in wacyigelin badan la sameeyo in goobaha talaalka ay bixiyaan hay-adaha loo aado m c h yada sidoo kale lala xiriiro oo xiriir kala duwan ay sameeyaan dadka bukaanka ah iyo dhakhaatiirta halkaasi ku sugan taa oo loo aadayo waddadaas dhalinyarada soomaaliyeed oo iyagu ay ku baraarujinayaan goob walba inay tagaan dadka ka hadlay kaalinta ay dhalinyaradu ka qaadan karaan dabargoynta cudurka dabaysha ayaa waxaa ka mid a warsan xasan oo ka tirsan haweenka la shaqeeya ururada dhalinyarada ee ka jira gobolka banaadir dhalinyarada soomaaliyeed waxay ka geysan kartaa cudud xoog leh hadeerna waxaan is leeyahay waxa baabi'iyey oo loo waayey waa soo noqnoqon jiray cudurka dabayshu semberi wuu imaan jiray waxaa loo waayey dhalinyarada soomaaliyeed iyo haweenka soomaaliyeed dadaalkay qaateen say wax u qabteen degmooyinka u wacyigeliyeen ugu wareegeen dhallinyarada uga dhiseen dhinaca wacyigelinta ay u dhaheen waa in xaafadda qashinka laga qaadaa waa in dhallinyaradu israacdaa waa in si fiican wax loo qabtaa inta hadda lagu aanamaalaya waxaa keenay dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyaraduna waa dad firfircoon waa lafdhabarkii bulshada soomaaliyeed waa madaxdii biri soo baxaysay waxaanu u sheegaynaa haddaanu nahay hooyooyinka soomaaliyeed inay dhallinyaradu heerkay maanta joogta iyo heer kasii fiicanba ay gaarto inay si fiican wax u qabtaan inay qashinka iska guraan inay bulshada wacyigeliyaan inay bulshada la shaqeeyaan inay dhallinyaradu si xooga uga shaqayso magaalo madaxda muqdisho iyo gobolladaba saasaan leenahay ugu dambayntii sahre maxamed amiin oo ka tirsan hooyooyinka magaalada muqdisho ayaa aaminsan in ciribtirka cudurka dabaysha qaybta ugu firfircoon ay ka qaadan karaan dhallinyarada haddii ay dadaal dhab ah la yimaadaanna ay taasi keeni karto in guud ahaanba cudurka laga waayo gudaha dalka soomaaliya cudurka dabaysha sidiisaba wuxuu ku yimaadaa nadaafad darrada iyo qashinka iyo waxaan ku leeyahay musqulaha oon layska nadaamin iyo saxarada bannaanka la dhigaayo ayuu ku yimaadaa marka ugu horreysaba dhallinyarada soomaaliyeed waxay uga qayb qaadan karaan inay ka shaqeeyaan nadaafadda inay wadaniyiin inay iska dhigaan oy dalkooda aaminaan oy dadkooda aaminaan oy intay gacmaha isqabtaan oo garuub garuub isu qaybiyaan oo waaxwaaxa iyo degmada ay degan yihiin isu qaybiyaan ay dhahaan ciddaan qashinka iridda idinka yaalla waa inaad ka qaadaan haddaadan ka qaadinna tillaabo sharciha laydinka qaadaa saasay uga qayb qaadan karaan siday ila taha aniga dhallinyarada soomaaliyeed waxay samayn karaan inay isku xirmaan oy midoobaan oy sida isbartiibooyinka ay galbaha ciyaartu jirto ay uga qayb qaadahayaan oo wadooyinka la mari karin oo jaamka dhigayaan waa inay toban toban iyo waxaan ku lehay labaatan labaatan intay isu raacaan ay cidaha wacyigeliyaan oy dhahaan hooyooy wasaqdan iridataa ma ogtahay intay dhibaatahay keeni karto ma ogtahay cunuga yaroo guriga kuu jooga iyo qof weynba qof yar qof weyn qof aysan ku dhacayn male dabaysho nadaafadda ka shaqeey nagala shaqeeya annagaa diyaar u ah annagaa idinla qaadayna qashinka meel isugu keena kaalin libaax lay ka qaadan karaan dhallinyaradu waa lafdhabarka bulshada waxay dhihi karaan makarofana intay qaataan waxay dhihi karaan qaata talaalku talaalku waa wax wanaagsan waa wax idinka cirib jaraayo jeermiska waxaan ku leeyahay hadduu cunug xaafadan jooga qaba cudurka dabaysha xaafad shanaadow gey karaa dabayshaa qaadayso in badanw qaadsii karaa inta guriga joogto qaadsii karaa hooyoy qaata labada dhibcoodoo tallaalka ayuu dhihi karaan dhallinyarada soomaaliyeed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu mahadsanyaa wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste sidoo kale wariyaheena magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud sharwac ayaa warbixin isla mawduucan ku saabsan nooga soo diray magaalada hargeysa
raqiya cabdilaahi rooble waxa ay ka mid tahay dhallinyarada ka howlgasha cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa islamarkaana waxay xiliyo kala duwan ka qayb qaadatay ololaha loogu jiro cidhibtirka cudurka dabaysha sida wacyigelinta bulshada bixinta tallaalka iyo weliba kordhinta aqoonta bulshada waxaana iga warantay raaqiya doorka ay dhallinyaradu ka qaadan karaan wacyigelinta cudurkan bismillaah horta cudurkan waa cudur dila ah waxaana ku dhacaa caruurta shan sano wixii ka yar dadka waawan ku dhici karaa laakiin waa reer horta cudurkan koley horta waad iska wada garanaysaano wadanada in badan buu ku dhacaa inkastuu u badan yahay africa iyo soomaaliya welibana marka cudurkan waxaan adigu ka aaminsannahay fikir ah in cudurkan dila yahay dadkana caruurta under fivekana uu dili karo waxaa kale jirta dadka aada buu bahan dadka bulshadan in laga wacyigeliyo cudurkan dhallinyaradu waa tirada ugu badan amaba waa mujtamaca marka la eego somalilan oo kale waa tirada ugu badan islamarkaana bulshada qaybaheeda kala duwan door muhiima kaga jira hadday noqoto caafimaadka hadday noqoto dhinaca ganacsiga hadday noqoto dhinaca ardaynimada iyo waxbarashada iyo qaybo kala duwan ma is leedahay dhallinyaradu door bay ka qaadan karayaan cudurkan dabaysha wacyigelintiisa iyo weliba si hoos loogu dhigila ha waan isleeyahay aad bay uga qaadan karayaan welibana welibana waxaa ka qaadan karaya ardayda maadaama iyagu ku jiraan imika xilliga ay waxbaranayeen waxay xoog ugu xiisa qabaan in ay cudurkan bulshada ka dabartiraan wacyigelin fara badanna u sameeyaan bahda caafimaadkana sideeda saasoo kale way sameynayaan ha fikirkaas waan aaminsanahay in wax ka qaban karaan wacyigelin iyo wixii ama tababaro in loo sameeyo bulshada iminka tusaale ahaan oo kale maxay qaban karayaan aqoontaada markaad eegta aad baratay iyo weliba dhallinyarada iyo baahida bulshada oo kaleod ay ku dhex jirto door nooceeya tusaale ahaan oo kale maxay qaban karayaan ay bulshada u buuxin karayaan kow waa wacyigelin waa la sameyn karaa haddii aynu bulshadayna wacyigelino oo aynu ku wacyigelino cudurkan wuxuu yahay aynu sheegno dhibaatadiisa u sheegno waxaa ka iman kara inaanu sheegno kole hooyo walba ilmaheeda way jeceshay mana doonaysa inay dhib kale ka imaado marka waanu wacyi waan ka wacyigelin karnaayo haddii la tago goobaha caafimaadka welibana siiba xanaanooyinka haddii hooyooyinka la isugu yeedho door weyn bay ka qaadanaysaa inaanu ka wacyigelino hooyooyinka waxaana ugu muhiimsan wacyigelintaas ilmihiio talaal la siiyo iyo hooyadiio nadaafadda ilmaha u ilaalisa dhallinyaradu barkulan bulshay leeyihin tusaale ahaan oo kale waxay leeyihiin gooba ay isugu yimaadaan waxay leeyihin tusaale ahaan oo kale social media waxaa la yidhahda ama warbaahinta bulshada ee muddooyinkii dambe ee aadka u shaqaysay dhallinyaradu ay sida weyn ugu xidhan yihiin dabcan sidoo kale waxaa jira gooba aqooneed ay isugu yimaadaan hadda ardaynimada noqoto tan caafimaad caafimaad ka noqoto ama meelo kaleba ha noqotee ma isleedahay goobahaasi barkulanka bulshada ee kala duwan ee ay dhallinyaraduna ku badan yihiin waa goobo fariin loo marin karayo islamarkaana ay dhallinyaradii ay bulshadii wax uga sheegi karayaan ha way jirtaa haddii imika laga hadlo miidiyaha ama tviyada ama raadiyooyada ama internetada oo de imika qof walba wuu isticmaali karaa dhali in qof kastoo dhalinyara haddii loo sheego in cudurkan wuxuu yahay iyo wuxuu yahay waxuu ku saabsan yahay iyo haliistuu leeyahay qof walba gurigooda baa laga yaabaa inuu kula noqdo marka dhalinyaradu haddii ay isugu timaado meelaha lagu kulmo hadday noqoto in ay noqoto meelaha miidiyaha oo kale san kuu sheegay hadday noqoto inay shirar sameeyaan hadday noqoto waxyaabo fara badan bay ku sameyn karaan si uu qof walba ula tago gurigiisii iyo bulshadii iyo jaarkii ula noolaa ugana wacyigeliyo cudurkan inuu halistuu leeyahay khatartuu leeyahay adigu ma samaysaa wacyigelin amaba ma ka qayb qaadatay weliga wacyigelin la sameynayo oo cudurkan dabaysha dadka laga wacyigelinayo amaba tallaal lagu bixinayo amaba howlo caafimaad oo la mida amaba la halmaalo cudurkan dabaysha loo fulinayo ha talaal waan ka qayb galay tababaro waan ka qayb galay la qabtay waan ka qayb galay meel health education lagu sameynayo ama bulshada lagu wacyigelinayo meelo fara badan oo lagaga hadlayana waan ka qayb galay aniguna doorkayga waan ka qaatay dadkuna intoodii way ka sheegteen insha allah ana saa kuma dayn doona waxaan sameyn doonaa inaan sii wadno wacyigelinta aan wadno ilaa iyo intaynu cudurkan ka dabargoynino markaad eegto fahanka dhallinyarada amaba arday ha noqoto ama qaybaha kale ha noqoto iyo weliba fahanka bulshada iyo doorkaasi ay ka qayb qaadan karaan dhallinyaradu ma isleedahay haddii ay dhallinyaradu ka qayb qaataan oo doorkoogii ay ka fuliyaan amaba ay buuxiyaan cudurkan dabargoyntiisa waaba la gaari karaya walow aan somalilan muddo dheer lagu arag amaba waa la gaari karaya dabargoyntiisa ha waa la dabargoyn karaa haddii bulshadu ay isku xidhnaato welibana siiba dhallinyaradu haddii ay isku xidhnaato oo aan sidaan kuu sheegaya ay sameeyaan meelo ay isugu yimaadaan kaga cudurkan kaga kaga waramaan waynu dabargoyn karnaa welibana haddii waxa weeyaan dadkanu sidii laynoo soo sheegay waa oral society waxaa jirta wax in la yidhaahdo cudurkan talaalka gebigiisba inuu yahay iyo isagii cudur socda sababtoo ah dadku haddii qaar ay xumad ku keento waxay oranayaan isagaa cudurka sita marka taa lafteeda waa inaynu sameynaa sidaynu dadka uga hortaglin inaynu ka saarno fikirka ay aaminsan yihiin oo ah inuu talaalkan iyaga waxba u tarayn laakiin waxaan u sheegaynaa inuu talaalku wuxuu tarayo dhalinyartuna way isfahmaysaa haddii ay meelo isugu timaado jirto waxa isugu fahanka wanaagsan le waxa weeyaan un dhalinyar meel isugu timaado
waa tahay dhinaca kale waryaheena cabdixakiim ayaa qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada hargeysa wax ka weydiiyey dareenkooda ku aadan doorka ay ka qaadan karaan dhallinyarada xajinta guulaha laga gaaray dadaalka ku aadan dabargoynta dabaysha way ridwaan daahir maxamed iyo weliba kowsar carab warsame waxay ka mid yihiin ardayda wax ka barata maxadka tababarka culumta caafimaadka ee magaalada hargeysa dabcan waxay ka qayb qaadanayaan barnaamijkeena wacyigelinta cudurka dabaysha ugu horreyn ba haddaan su-aasha ugu horreysayd weydiiyo ma isleedihiin dhallinyartu door bay ka qaadan karaan cudurkan dabaysha muddooyinkii ugu dambeeyeyba lagu jiray dabargoyntiisa iyo ololihiisu socdeen bismillaah haa waan isleeyahay way ka qayb qaadan karaan waayo cudurkan waxaynu naqaanaa sidiisaba inuu horta ku dhaco caruurta shanta sano ka yar inta badanna wuu ku dhici karaa dadka waaweyn laakiin inta badan wuxuu ku dhacaa wixii shan sano ka yar waxaan isleenahay kolley waxaanu joognaa goobo caafimaad oona la geeyaa wixii lix bilood ka yar wixii lix bilood ka dambeeya waxaana la geeya goobaha caafimaadka waxaanu ka qayb qaadan karnaa tallaalada oo la bixin karo waxaa laga qayb qaadan karaa health education baa la sameyn karaa oo wacyigelina oo fiil caafimaad loo bixi karaa runtii waxaan isleeyahay waad ka qayb qaadan kartaan inaad wacyigelin samaysaan waaye haddaan ridwaan u dhiibo ridwaan ma ka qayb qaadataan oo ma tagtaan oo howlahaasi ma gashaan horta run ahaantii haddii laysku dayo waxaan in wax laga qabto wuxuu doona ahaadee wax waa laga qaban karaa haddaynu soo noqonno mawduuceenan ah booliyada wax ma laga qaban karaa ha wax waa laga qaban karaa haddii laiskugu dayo in la diyaariyo outreach loo baxo haddii goobaha caafimaadka marka la joogo hooyooyinku markay imaadaan la wacyigeliyo haddii run ahaantii waxyaaba fara badan oo loo gaarsiin karaa kow in hooyadii inta si kafoolfool ah loo fadhiisto loo sheego booliyadu waxay tahay waxyaabaha laguga horti karo saameynta ay caruurta ku yeelan karto waqti dhow iyo waqtiyada kalaba ee fogba waay aqoon baad baranaysaan tusaale ahaan oo kale dee waxaad ku jirtaan maxadkii aqoon kala duwan iyo qaybo kala duwanna waad qaadanaysaan ma heshaan tusaale ahaan oo kale tababaro iyo weliba aqoon la xidhiidha cudurkan dabayshay bulshada suu saameeyay iyo weliba se looga hortegi karayo kowsar baan dhibi ha waanu heli waanu helnaa iyagoo tiirina waanu qaadanaayo waxaana loogu dhigaa waraaqihii buwaagta waanu ka qaadanaa bratical ahaanna markaan goobaha caafimaadka joogno waanu aragnaa ilmo u boolaya inkastoo inaan dalkeena aana baryahan la arag iyadoo booliya ay ku dhacday laakiin haddana waxyaabaha ugu waaweyn ee iyada la dabar jarayo waa booliya waananu ka qayb qaadanaa waananu aragnaa sida maxay ahayd loo bixiyo waa annagaana bixina waananu helaa tababarana waanu helaa hooyooyin baa jira kala duwan oo de intaa goobaha caafimaadkeed ka shaqaynaysaan soo booqanaya n cudurkii dabaysha dhibcihiisii amaba tallaalkiisii oo ah waxa keliya ta lagaga hortegi karay intaa waa wax socda goobahaana inta badan la keeno n hooyooyin kama siisaan tala bixin oo arrimahaas la xidhiidha iyo wacyigelin cudurka la xidhiidha n se dhibcahan oo kale jaalahan oo kale ma siisaan ama wadaanyada ha waa la siiyaa dhibcaha laba dhibcood baa hooyada loo loo sheegaa in la siinayo ilmaha laba dhibcood baa afka laga siiyaa wacyigelinna waa loo sameeyaa calaamadaha ilmahan haddii ay booliyadu jirto oo kale waa loo tilmaamo waxa la yidhaha calaamadaha noocaas haddaad aragto si dhaqso ah ilmahaaga ula soo xidhiidh waxaanu u sameynaa profession wax ilmaha sidii looga hortegi lahaa sidii loogaga hortegi lahaa booliyada haddii ay booliyada ilmahaasi calaamadaha ay ku arkaanna waxaa loo sheegaa in deg deg ay cusutaalada ula xidhiidhaan
markaynu taasi ka nimaadno in goob caafimaad laga shaqeeya amaba laga howlgalo oo bulshadiida wax looga sheego waxaa iyadaana dhacda in xiliyada qaar la sameeyo ololayaal iyo weliba xaafadihii iyo weliba deegaanadii lasoo maro oo cudurkii dabaysha wacyigelintiisi la sameeyo amaba tusaalahaan oo kale tallaalkii lala soo maro goobahaasi kala duwan taasi iyada door ma ka qaadataan oo ma ka qayb gashaan waxaanu dhiibayaa ridwaan ha run ahaantii tallaalada la bixinayo hore qayb ayaana laga soo geliyaa arday baa laga soo xulaa galaaska ka mid ah oo si nasiib ah macni loo soo xulaa ardaydaas run ahaantii waxyaabihii la baray sidooda hota u gaadhsiiyaan warbixinana anaga way nooga keenaan marka marka ay talaalayaan haddii hooyadii loo sheego talaalka faa'iidada uu leeyahay ilmaheeda haddii la talaali waayo dhibaatada uu ku keeni karo run ahaantii hooyadaasi annaga xagga iyaga ayay soo raacdaa oo talaalkii way ogolaadaan kabacdina waa la talaalaa marka run ahaantii haddii guud ahaan sidaa looga wada howlgaro waa wax la dabargoyn karayo ha tusaale ahaan markaad raacdaan ololayaasha oo kale maxaad qabataan door noocieyaad qaadataan qaybteebaad ka gashaan ead kaga beegantaan dhowr qaybood baan isku jajabinaa qayb talaalkii bay bixiyaan qayb hooyadii bay wacyigeliyaan qayb dadkii waaweynaa ee xaafadda ayay macni ay idhaahdaan soo wacyigeliya oo xaafadaha ayay u baxaan marka dhowrka qaybood baan isku qaybinaa waagaag bulshadeenna waynu garanaynaa aqoon ahaan iyo wacyigoogu halku taagan yahay walow dee somalilan sideedii sannadood ugu dambeeyay aan lagu arag cudurka dabaysha haddana waxaa jira ilaa hadda khuraafaad iyo weliba dad waxaa jira aan aragtida wanaagsaneyd ee tooskahayd aan ka aaminsanin amaba diida tallaalka oo kale tusaalahaan oo kale hadday jiraan dadka noocaasa ee ka hor imanaya amaba diidaya ama fikirka qaldan ka aaminsan tallaalka islamarkaana aan weli aaminsanayn cudurkan inuu jiro ama wax kalaba ku tilmaama iyada kuwaasi oo kale ma la kulanteen se maxaad ku qanaysaan waxaanu dhibayaa kawsan ha waanu aragnay waananu la kulanay iyaga oo leh ilmihii booliyadu markay hesho dabayl baa martay oo kale bay yidhaahaan laakiin waxaa lagu qanciyaa hooyadii inuu xanuunkani wax jira yahay maxay ahayd inta badanna hooyada haddii marka u horeysaba loo sheego barnaamij caafimaad ah loo sheego way qaadataa hooyo dadkeenu waa dad aada u dhigan nugul kadibna marka loo health education la siiyo la yidhaha sidana tahay ilmahaagu curyaamayaa ilmaha mustaqbalkiisu ma fiicnaanayo tallaalkani waa tallaal laynaga soo eegay waa tallaal caalamka oo dhan ka shaqeeya anu waxaan qabaa bulshadeenu inay aada u dhiga nugushahay waanay qaataan wacyigelinta waayahay geysta kale haddaan ku dhibay ridwan adiga ma la kulantay dadka fikirkaasi aaminsan ma la kulantay adigu se tusaale ahaan oo kale maxaad sileeda waa looga saari karaya to run ahaantii dadkeenu horta waxaa la yidhahdaa waa oral society qofku isagoon wixii arag ayuu ka odhanaya waxaaya waxaasaa jira laakiinse dadkii haddii aad adigu waqti geliso aad u sheegto inuu xanuunkana xanuun jira yahay dadkeenana uu ku dhici karo oo aad u sheegto haddaanay dadkaasi doonay inuu dadkeena iyo caruurteena uu ku dhaco ay istalaalaan dadkaana horta run ahaantii dad fara badan oo arkay dadkaasna waxaan ku qanciyey inuu xanuunkana xanuun jira yahay oo uu jiro adduunka ka jiro laakiin ayn inagu run ahaantii aynaan arag muddo fara badan muddadaa fara badan ee aynaan aragna aynu kaga badbaadnay talaalo fara badan oo aynu bixinay taladaana way qaataan way dhalinyar baad tihiin aqoonyahan baad tihiin aqoontii caafimaad baad qaadanaysaan dabcan cudurkan iyo weliba ololayaashan socdaana wax soconaya inta badan dee bulshadiina ay u baahan yihin laga wacyigeliyo maxaad bulshada usoo jeedin lahaydeen kawsaran ku horreeya waxaan usoo jeedin lahaa horta mar haddii caafimaad la yidhaa waa wax aada u ballaadhan qof nasiibla uunbaa hela waxaa la arki karaa dad miyiga jooga oo baadiyaha jooga oo aan caafimaadna helin wacyigelinna helin waxaan bulshada usoo jeedin lahaa inay u dhiganuglaadaan talada caafimaadka waxaa lagaga hortegi karaayo keliya inay wixii loo sheegay dadka ololaha caafimaadka ku jira ama bahda caafimaadka wixii ay u sheegaan inay ka qaataan ridwan run ahaantii bulshada waxaan usoo jeedin lahaa in horta kow bahda caafimaadka horta inay iyagu isku duubni ay sameeyaan oo ardayda annagan dhigayaga ah ee koolajada kala dhigta iyo ardaydayda intay isku tagaan ay yidhaahdaan dadkeena sen wax u gaadhsiin karnaa marka taa marka la ogaado aan anaga ahaan caafimaad ahaan marka hawshaa la dhameeya dadkii kale loo tago run ahaantii dadkeenna waa dad fiican oo haddii wixii loo sheego wax xaqiiqa haddii aad u sheegto run ahaantii way ku raacayaan waana qaadan karnaan waana sameynaya insha allah kuwaasi waxa ayn qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada hargeysa oo ka warbixinaya ama dareenkooda ka dhiibanayay sida lagu xajin karo guulaha laga gaaray la dagaalanka cudurka dabaysha haatana dhinaciis heesaha aan ku yaranasanno codkii baxsanaa fanaanada idil barqaad iyo heestii maku diray jacaylka
maku diri jacayl wali maku yidhi qofaba soco maku diri jacayl wali maku yidhi qofaba soco duufaano dhacay iyo dabaylaa habeenkii dhibka miyadayooda dabaylaa habeenkii dhibka miyadayooda midare utayo ile dalibate midare utayo ile dalibate dondon istisay dadku kumula yaaba dawamiyaad dawamiyaad ka dhigata midare utayo ile dalibate midare utayo ile dalibate dondon istisay dadku kugula yaaba tan miyaad dawa miyaad ka dhigataa darinta geedka dibnaha aanad gelino naftu kulama doodo inuu darayay mahdarage dushuun caku dushun baadi ka maqashay miska darinta geedka dibnahaanad gelino naftu kulama doodo inuu darayay mahadaragay dushuun caku dushun baadi ka aragtay maku degi jacayl wali maku yidhi dibnahayo maku degi jacayl wali maku yidhi dibnahayo afkayi daabolo dhigtu waxaanay doonay waa inaad udiida dhigtu waxaanay doonay waa inaad udiidaa makudagi jacayl wali maku yidhi dibnahayo makudagi jacayl wali maku yidhi dibnahayo afkayi daabolo dhagtu waxaanay doonay waa inaad u dhiibaa dhagtu waxaanay doonay waa inaad u dhiibaa
waa tahay waan filayaa inaad ka wada hesheen idil barkhad ayaa codkeeda macaan aad ku dhegaysanayseen markanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka waxaana inoo hayaa wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar
dhawaada dhegaystayaal barnaamijka dareenka dadweynaha oo maanta idinkaga imanaya magaalada muqdisho waxaan ku suganahay xarunta golaha abwaaniinta soomaaliyeed mowduuca maanta aanu ka hadlaynana waxa uu yahay fanka soomaaliyeed horumar iyo dib u dhac wixii uu sameeyey muddooyinkii u dambeeyey waxaana igala qayb qaadanaya abwaaniinta kale ah axmed saciid saabir carab yalaxow maalin axmed nuur siyaad soodaani maxamuud cabdi kaadheeri xirsi dhuux maxamed iyo cismaan cabdulaahi guure waxaana hadalka ku horeynaya axmed saciid saabir marka u horreysa aad baan kuu salaamayaa du-aashaada haddaan u soo noqdo waxaan aaminsanahay fanka soomaaliyeed inuu gaaray horumar dhexaad leh oo aad iyo aad u fiican haddaan sababayo oo tira maxaa ka mida idhaahdo waaga hore abwaanadu waxay samayn jireen erayo la yidhaahdo erayo adag waxaan af ingiriisiga lagu yidhaahdo grammar words erayo aad u adag bay samayn jireen oo dad dhifii garto hadda nin walbaa masrax uu iska helay dadkii waa dhoofay dibaduhay tageen organo iyo muusigyaa la iska helay nin walbaa wuxuu sameeyey wuxuu doonuu sameeyey tusaale hees waxaa jira la yidhaahdo muuse ismaaciil qalin la qaadi jiray oo la yidhaahdo ubaxoo dilaacay dawadii naftayda gabarh buu la dardaarmay gabadhii la dardaaran wuxuu yidhi meeshaad kuu dirayo oad u socoto haddaad tagto waxaad arki doontaa geelu waa ku dararaa arigu waa ka daran yahay wiil baa helay muxuu ku bedelay geelu waa dhareeraa ariguna waa ka daran yahay ma ujeedaa laguma qabsan heeskii wuu socday idaacadihii iyo saxaafaddiina waa sii daayeen dadkii waa ku dhiirraday nin walbi markuu arkay eryadii la hadlaynayo iyana waa sii hadlayeen marka fankii wuu tarmay oo waa iska awal wax dad kooban oo murtiyahana oo cod macaan oo muusigyahana oo wax walba ku horumaray baa haystay hadda gacantuu ka baxay dee horumar buu gaaray soo ma dhihi karno marka anigu waxaan u haystaa dadku siday doontaan ha u qaateen dad baa ka jin u qaadanaya oo waxay u haystaan ninku wuxuu saas u leeyahay fankii dib u dhac uu qarinaya qarin maayee fanku waxa weeye waxa dimuqraasiyadda la yidhahda la kacday dimuqraasiyaddaba anigu saddex shay baan u aqaan waxa doonta cun waxa doonta dheh iyo waxa doonta sida kale u isticmaal ayaan u aqaan moogta hadda waxa doonta dheh haddii ay dimuqraadiyadda ku jirto de fankuna wuu raacayo gelu waa dhareera buu maraya ku hay ku hay ku hay ku hay halkaan rabay weeye ku hayna waa maraya abwaan carab yalaxow maalin bal dareenkaaga ku aadan dhinaca fanka muxuu yahay xilliga aniga dareenkayga marka aan ka hadlo fanku horumarna waa sameeyey dib u dhac cajiibana waa sameeyey horumar waa sameeyo fanaaniintiyaa farabatay laakiin waxaad u qabtaa inay dhaleen dhicis aad u tiro badan yacni ma waxaan fanna ahayn shibna ahayn nin bay ka sheegeen warkaagu xalna maaha xaajana maahana muxuu yahay waxaan heesna ahayn heesna aanna ahayn oo shibna aan ahaynna oo badan waa la sameeyey waxaana u qabaa aniga dareenkayga ilaa laga sameeyo tiyaatarka maraan ilaahu raalliga ahada markabku waa wax weyn diyaaradu waa wax weyn haddana waxaa laga yara laga hagaa meel yar oo la yidhaha sterin ama shukaanta soomaaliya waxaa laga hagaa ama fankeeda laga hagi jiray tiyaatarkii soomaaliya tiyaatarkii suu yahay isweydiin mayno waa burburay sida tiyaatarka u burburaa fankeena u burburay kalama harin labadaasu waxaana u qabaa aragtigayga soomaaliya fankeeda inuu horumar haddii la rabo wuxuu ku xiran yahay tiyaatarkaasoo la dhiso ee lagu tartamo wixii ka soo hera waxa aniga aragtigayga waxaan u arkaa qof walba meel inta tagta wilisaqaato matee shabashabo saasay ila tahay aniga haddii aad taabato meeluhu horumarka ka sameeyey iyo haddii aad ka hadasho meeluhu dib u dhaca u sameeyey labadaba fanku wuxuu horumar ka sameeyey weliba aada u fiican horumar fiican oo la taaban kara ka sameeyey xagga muusiga muusig cajiibahaa la helay oo aada u macaan laakiin ay ku hoos jiraan erayo inta waxgaratahu badana afkooda ay kala xishoodaan waa aragtigayga waxa uu dib u dhac aad iyo aada ka sameeyey maalan qaabka lebiska oo aan dhaqankayna ahayn waxa uu dib u dhac ka sameeyey kelmadaha la rabo in nuxurkooda la helo oo aan la ysaga heesay waxaan nuxur lahayn oo inta badanba afka lagala xishoodo halkaas dib u dhac weynaa ka muuqda aragtigayga axmed nuur siyaad soodaani fursaddan anigoo ka faa'iidaysanayo runtii qaaliga ah fanka wuxuu sameeyey dib u dhac fanka dib u dhaca uu sameeyey waxaa ka mid ah fanka waxaa lagu tumi jiray istruminta oo isku filan oo buuxda hadda hal organ iyo hal ninaa meel fadhiyo qarab qaraboo ka siinayaa kombyuutar baa lagu waxaynayaa gabar fooroteenba ah oo aan aqoonin fan oo aan tababarnayn ayaa qayb qayb inta looga qabto ayaa la leeyahay fanaanad heblo waa waxaa dib u dhaca keenay haddeer ma fahamtay haddii la yidhahdo life u qaad oo muusigana waa lagu tumayaa ma qaadi karto ilaa ay falaashka ay meesha gashato ma qaadi karto marka dib u dhacaas waa sameeyey fanka aniga haba yaraatee wax midda kale fanka hadda jira abwaaniinta soomaaliyeed waa ku xaqiran yihiin sababtoo maskaxdoodiina waa la qaatay mana la sheego abwaan hebelaa sameeya xataa waa loo quuri la'yahay waxay ku xaqiran yihiin murtidoodii ayaa la qaataa laxamiistaha waa abwaan maskaxdiisa ayuu ka laxameeyey muusig buu sameeyey laxan buu sameeyey lama sheego maxay ku dhacday fanaanka haddaan wax loo dhiibin xaggu wax abwaanka haddoon wax keenin laxamiistaha xaggu wax ka keenayaa haddii laxamiistaha uusan laxamaynin muskiistaha xagguu wax ka keenayaa silsiladdii isku xirneed oo dhan waa baabi'iyeen waa meel cidlaa wax laga helay oo kale ayaa heesii laga dhigay marka heesaha in la qiimeeyo oo ninkii maskaxdiisa ka soo alifay la sheego oo mudnaan la siiyo ayaa loo baahan yahay taasna waa in xoog la wada saaro aniga sidaan qabo weli inagoo ku dhex jirna barnaamijkii dareenka dadweynaha idaacadda v o a maxamuud cabdi kaadheeri oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed kaadheeri fanka horumar iyo dib u dhac maxaad aaminsan tahay inuu sameeyey ani dareenkayga waxaan aaminsanahay wax horumaruu sameeyey inaana jirin dib u dhac mooyaane bisabab haddaan sababeeyo waxaa weeye af soomaaligu wuxuu yahay lab iyo dhadig waa labadaas u qaybsamaa waxaad moodaa dhallinyarada hadda fanka ku soo baxday ee laleeyahay waxbay horumar sameeyeen ama wuxuu ay sameeyeen inaynan lab iyo dhadig midku yahay kala asaari karin sababtoo ah erey gabadhi ku hadli karto ama ku heesi karto iyo erey wiil ku heesi karo baa kala jira soo ma ah af soomaalkii dhallinyaradan hadda joogtaa way ku hadlaan mase yaqaanaan macnihiisa dib u dhac ma tahay mise ma ah anigan kula hadlaya hoon afriig kismaayo hadda ka hor aniga oo fadhiya caweyska sabtida barnaamijka maxaad u haysaa telefoonada loogale buu wiil yidhi hees baanu hayaa markaas haye soo da wuxuu yidhi ugub kula midaane sidaan aabbahaa dilay wareedhe ugub maxaa la yidhaah ugub waxaa la yidhaahdo inuu yaqaano soo maaha oo fasiran karo ugub waa waxa dhadig aan weli curanin wiil ma odhan karo anuu ugub ugub kula midaanahay ma odhan karo muu muu maaragtaayey beydkii cumar hoolaayo uu qaadi karay beydkii qasre markuu isagu qaadayo marka dib u dhac weyn buu sameeyey saasaan anugu ku aan aaminsanahay waxyaabaha kale ee fanku dibu dhac ku sameeya waxaa weeye anigan kula hadlaya maaragtay anigan siddeetan iyo labadii heeskaan heesaha hirgale ku galay yaa gabadhan jeclaayey gaaridii haweenkay naftutay guud wiil baa soo qaaday wuxuu yidhi muxuu yidhi raxmadan jeclaayey waa deelqaaf deelqaaf weeye heeso waxay soo qaadeen hore oo murti lahaa oo micno lahaa oo taabanayay fankuna sidiisaba bulshada indheheedii weeye indhihii bay ka rideen kuwan hadda soo kacdo socdo cismaan cabdulaahi guure muxuu yahay dareenkaaga ku aadan fanka horumar iyo dib u dhac wixii uu sameeyey muddooyinkan dambe waxaan isleeyahay haddii alla ku ron yahay fanka soomaaliyeed dib u dhacna waa sameeyey soomaaliya oo dhanbaa dib u dhac ku dhacay fankuna wuxuu ka mid yahay bulshadiisa semberi horumarna waa sameeyey labadaasba waa dhihi karaa waxaan markaa meelaha aan isleeyahay dib u dhac uu ka sameeyey waxay la taha dee waddankii markuu burburay oo la kala cararay oo xaruntii dee fanka iyo soomaaliyeed oo tiyaatarkii uu burburay fanaaniintii ay kala tageen oo dal iyo dibad meel kasta ay kala aadeen meel bannaanaa soo hartay dhinacaas waxay u keentay fanka dib u dhac badan dhinaca uu horumarka ka sameeyeyna waxaa waaye dhallinyaro cusub oo markii dalku burburay qaarkoodna dalka ay joogeen qaarkoodna ay dibadaha u qaxeen ayaa waxay isku dayeen inay fankii soomaalida meeshoodii ay ka sii wadaan oo haddii alla ku roon yahay dee dadkii fankoodii uu meesha ka baxay oo laga yaabo inay dhegaysan jireen suugaan kaloo shisheeye inay tii soomaalida ay u qaadaanoo dhinacaasna waxaan isleeyahay fanka waa uu ka soo noolaaday inkastoo haddii alla ku roon abwaanadu sida aan maqlaayo ay dhalinta cusub ay ku dhaliilayaan haddii alla ku roon yahay fankood aniga waxaan isleeyahay in lagu dhiirigeliyo inay mudan tahay sababtoo ah ninka dhallinyarada ah ee dal shisheeye u qaxay ee jooga ee aan heli karin abwaan wax u sameeya ee aan heli karin laxamiise haddii alla ku ria laxan u sameeya wuxuu ku qasban yahay inuu heeskii hore inuu qaado si uu ummaddii ugu soo celiyo fankoodii marka taasna inaysan dhaliil ku lahayn ayaan aaminsanahay oo ay tahay wax ay duruufta u keento wax kala saara ayay la'yihiin dhallinta cusub oo yidhaahda war aduguna waad ku fiican tahay aduguna waa aad ku xun tahay cid intaas dhahda ayay weeyeen marka waa dhallinyaro macallinkoodii ka lumay marka anigu waxaan is leeyahay eedda waxaaba leh fankii hore sababtoo ah abwaanadii laxamiisayaashii heesaagii macallinka u noqo lahay da'da cusub ayaa booska ka baxay meel bannaanay heleen markana aan siiyo abwaan xirsi dhuux maxamed
dareenkayga ku aadan horumarka iyo dibudhaca fanka soomaaliyeed sameeyey horta waa mid aad u ballaaran oo run ahaantii aan la soo koobi karin marka laakiin haddaan aan u- ku hormaro dhinaca dibudhaca dibudhac horta dalka dama dalka dhan ayaa dib u dhacay marka eh, wax fanka keligiis ku kooban dibudhacaasu ma ahan Eh, waddanku wuxuu la- eh, fanku wuxuu la socdaa waddanka waddanka horumarkiisa eh, tusaale ahaan een, fanku isagoo dhulka yaalla ayaa dowladdii gacan ku soo qaaday kor u qaaday iyaduna jaranjaro dheer oy geed dheer ku fuushay durba ka dhigatay wuxuuna sameeyey horumar aan caadi ahayn ilaa uu biladaha ugu badan adduunka ka soo xareeyo Een, heerka uu gaarayna heer xataa yacni aan caadi ahayn ayuu gaaray run ahaantii Eh, fanku horumaruu sameeyey xilligaas dib u dhacu marka wuxuu la yimi dalka dhan oo dib u dhacay Een, haddii aan soo qaato dhinaca kale oo aan dhihi karo horumarka uu sameeyey horumar badan uu sameeyey horumarkuu sameeyey waxa weeye waxqabad badan ayaa abwaanadu sameeyeen tusaale ahaan wacyigelin badan baa la sameeyey rag badan baa heesa sameeyey rag badan baa is- isxil saaray rag badan baa gudo iyo dibad meel walba shaqo adag ka qabtay oo run ahaantii aan cid ku maalgelinaysa iyo cid budget eh, la go- kor taagan midana aysan jirin waxaan leeyahay waa ammaanan yihiin Eh, haddaan u gudbo eh, waxyaabaha la dhaliilayo oo muxuu ahaa meeshan ka yaryeerayo abwaanadu maaragtay dhallinyarada cusub aad loo dhaliilayo horta qofaan la dhaliilin waa qofaan waxba qabanin waxaan dhihi karaa marka wax waa qabteen laakiin meesha waxaa loo baahan yahay tababar ma aysan helin wax seminaar siiya ma aysan helin wax khaladka ka celiya ma aysan helin wax yidhaahda sidaana eh, muxuu ahaa wax loo hagaajiyo fanaaniinta waxaa la bari jiray xataa gacanta makarafoonka lagu qabto qofku markuu gaca- eh, makarafoonka uu gacanta ku haysto inuu midda bidixdaana makarafoonka ku qabsado midda midigtaana actionka ku bixiyo oo tilmaamaha ku dhiibo ayaa la bari jiray Een, haddee qofkaani cid wax bartay lama arko waa sidii guura sheegaya nin baawis yacni maxaad wax u baawsatay lama dhihi karo waa waa run waxaanse leeyahay een, waxaa loo baahan yahay fanaanka soomaaliyeed inuu yaqaano waxa uu ka turjumayo intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii dareenka dadweynaha oo maanta idinkaga imanaya magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyayaga xasankaafe cabdiraxmaan qoystoona la socodsiinayo xubintaasi dareenka dadweynaha ee barnaamijka sidii uu jamaal hore idinkugu sheegay waxaa haatan idinku soo maqan warbixin ama xubintii wicitaanka ee barnaamijka waxaana inoo haya wariyaheenna ismaaciil xuseen fajir
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybteennii wicitaanka oo qayb ka ah barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan barnaamijkeenna wicitaanka waxaa marti inoogu ah daktar bashiir diiriye jaamac oo ka jawaabi doona su'aalo kala duwan oo la xidhiidha cudurka dabaysha ugu horrayn daktar bashiir ku soo dhowow laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha ayaynu ku jiraa en marka hore aan ku weydiiyo muhiimad intee la-eg ayaa tallaalka cudurka dabayshu uu u leeyahay dadku inay qaataan bismillahi alxamdulilah salaatu ala rasuulillah aad aad baad umahadsantahay somalilan run ahaantii waa barnaamij aad muhiim oo ummadan uga baahantay inay ka faa'iidaysto gaar ahaan ummadda soomaaliyeed haddii aan ku noqdo xanuunka dabaysha ee afka qalaad loo yaqaano booliya waa xanuun aada u halis badan oo aynu ka warqabno cawaaqibxumada allaha afadu keenaya inay tahay inuu naafeeyo gaar ahaan carruurta da-doodu ka yartahay shanta sanadood Een, xanuunkani waxaa la yidhahdaa daawo ma laha laakiin waxa uu leeyahay ka hortag sidaa daraaddeed muhiimadda uu leeyahay tallaalku waa kelmadda ka hortagga oo waxaa lagaga hortegi karaa waxyaabaha ugu horreeya marka laga yimaado nadaafadda oo la hagaajiyo bayaadoo la wanaajiyo Een, waxaa ugu horreeya oo muhiim ah in ilmaha la tallaalo tallaalkaasi waxa uu yahay waxaa la aaminsan yahay boqolkiiba shan iyo sagaashan marmarka qaarna markii imika la bedelay oo tallaalkii watan hadda lasoo cusboonaysiiyey inuu boqolkiiba sagaal iyo sagaashan uu ka hortag leeyahay xanuunadan booliyada ama dabayshu fayraskan keena ee u kala qaybsama saddexda noocba saddexda noocba inuu xanuunkaasi ka hortag u waan leeyahay gartay tallaalku muhiimaddu u leeyahay marka waa ka hortagaas aynu sheegnay waan gartay dad badan baa jiro een qurbaho kale ka yimaada oo ama meelo kale deegaanadaas kaga yimaada ama qurbaha ka yimaadeen ama wadamada kale dalka la deriska ah een tallaalka hore looga furiyey marka een siyaasadaha ugu habboon ay tahay dadka socotada ah oo kale tallaalkan ay ku qaataan adigu tala ahaan bal haddaad yaro eegtid waxyaaba ugu haboon maxay ahaan kartaa
waa su-aal aada muhiim o walaal run ahaantii xanuunku waxyaabaa ku kaaf ku faafa waxaa ka mid ah xuduudaha isugudubka xuduudaha waxaanu ka warqabnaa waqtiyadii dhaweyd ee xanuunka la sheegay waxyaabaha ugu muhiimsan ee in lagaga had iyo jeer wadanku marka siyaasad ahaan laga hadlayo in la xidha ay kamid tahay xuduudaha ayaa kamid ah waa xanuun la haddii wadamada jaarkaa uu ka dilaaco ay khatartiisu aada iyo aada u badan tahay in uu usoo gudbo wadanka jaarka sidaa daraaddeed dadka isu gooshaya hadday diyaarata iyo hadday tahay dhulba waxaa aada u muhiima caruurta da-dooda had iyo jeer shan shan shan ka sano ka yar in ay khatar u yihiin in ay xanuunka qaadaan haddii aanay tallaalayn sidaa daraaddeed waxa aynu ka warqabnaa ama la og yahay boqolkiiba sideetan in uu xanuunkan asymptomatic wax loo yaqaaniyay aanu calaamad lahayn waa sababta hay-adda caafimaadka adduunku ay haddii hal qof la arka ay jiri waa endemic ama waa epidemic ay jiri oo waa xanuun siidaya oo lagu dhawaaqayo markaa la leeyahay outbreak baa dhacay sidaa daraaddeed waxaa aada u muhiima in maadaama aynu ognahay oo aynu dareensannahay in boqolkiiba sideetan aanu calaamada lahayn in halkaa qof ee xanuunka qaaday uu u gudbin karo intaasoo qof maadaama aan calaamada lagu arag oo ay tahay calaamada in had iyo jeer bararaysku ay dad kooban ama si gaara ay had iyo jeer u timaado ama marka dambe in la ogaado in ilmihii dhaawac gaadhay oo la arko in ilmihii uu naafoobay marka muhiimadda ay leedahay waa aada iyo aad bay muhiim u tahay in caruurta ay waalidku dareensanaadaan in xanuunku uu ku fidi karo si aan la dareemi karin marka marka n tusaale ahaan xilliyada la fulinayo mashaariicda ama ololayaasha tallaalka ama loo baahanayo in cid la tallaalo hadeer waxay naga marar kala duwan in tallaalo la qaado sidee baa lagu qiyaasi karaa oo lagu ogaan karaa ma t- tusaale ahaan waxaa la eegayaa he- heerka ubad cusubi dhalan karo ma sanadihii oo kalaa marmar la yidhaahad la qaada maxaa muhiimad loo siiyaa in waktiyo la qaado
talaalku wa wuxuu muhiim u yahay waxa waxa jira siyaasad siyaasad u dejisan hay-adaha caafimaadka adduunka oo ay ka wada shaqeeyaan wasaaradaha caafimaadka ee wadamada kala duwan waxaa muhiima waxa had iyo jeer la og yahay oo ay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha caafimaadku ay ka war hayaan inta caruur ee dhalata waxa ay hayaan tiro inta caruur ee shan sanadood ka yar waxa ay hayaan tiro inta caruur ee hal sano ka yar sidaa daraaddeed waxaa la heli karaa haddii qof laga helo inta caruura ee uu ku dhici karo ee sanad ka yar had iyo jeer shan sano ka yar sidaa daraaddeed waxa weeyaan maadaama lagu soconayo figareska ama lagu soconayo tirooyinkaas ee laga wada socdo hay-adaha caafimaadka adduunku ay weliba hogaaminayso waxaa muhiima had iyo jeer cambaynaa la qabtaa wax loo yaqaano camp ama c h d child health day maalmaha caafimaadka adduunka loo yaqaano ama n h n i d baa la yidhahaa maalmaha dabaysha sidaa daraaddeed waxaa xiliyo ayaa la fuliya xiliyadaa la fulinayaana waxaa looga faa'idaystaa si si loo dabargooyo ama aanu ilmuhu hadduu mar qaatay iyo hadduu laba qaatay aanu u seegin oo meel kasta oo uu ka joogo waddankaa uu helo kameenada waxyaabaha ay muhiimadda ku leeyihiin waxay leeyihiin in muddadaas uu ka faa'iidaysto lasoo celcelinayo waan gartay tallaalka lasoo celcelinayo waan gartay n mid ka mid a dhegeystayaasha ayaa khadka telefoonka nagu soo miiro isla su-aal ku saabsan xanuunka dabaysha haya bal magacaaga
magacayga cabdikariim baa la yidhahda cabdikariim qorkaab doctorka ama aqoonyahanka waxaan jecelahay inaan weydiiyo kolley waa run oo tallaalku waxa uu kamid yahay qofka bini aadankii waa waxyaaba caafimaad darro ku imanaysa in lagaga gaashaamiyo oo u noqdo difaac waxaan jeclaan lahaa su-aashan dooniya inaan ku weydiiyo badanka xarumaha caafimaadka ama talaalkao kale waa muhiim oo dadkii ka waran loo xil saaray hawshaasi haddiina dadkii talaalkii wada gaadhsiin oo aanay hawshoodii qaban taas miina dadkii ida lafteedii dhibaato ay kusoo noqonaysaa xarumaha caafimaadka miina taas seebee see dadka looga gaashaaman karaa inay la helo dad caafimaad u tababaran waan gartay su-aashaad faantaan filaya doctor bashiir
fiican aad iyo aad bu mahadsanyihiin waa su-aal aada muhiim ah waxyaabaha waxaa jira had iyo jeer marka tallaalada la fulinayo challenge caqabado caqabadaha waxaa kamid ah meelo la gaari waayena jiraan waxaa kamid ah meelaha dagaaladu ka jiraan meelaha nimka had iyo jeer oo ka dilacday booliyada waa kamid caqabadaha waxaa ka iman kara waa arrin kamid a in aan la fulinin oo aan la gaadhin meel loogu talagalay in la gaadhsiiyo sababo ka sababa ha kaliftee ama ha kalifto shaqaalaha ka timaada ama ha ka timaado bayadi ama ha ka timaado environmentka waxaa muhiima boolisiga wasaaradda caafimaadka ama siyaasadda wasaaradda caafimaadka ay tahay in ilmo kasta uu helo uu xaq u leeyahay inuu helo oo shan sano ka yar inuu talaalkii helo een, boolyada in la siiyo waynu ognahay waktiyaa loo qaybiya waxaase taa muhiim oo kasii muhiimsan qofka mas-uuliyaddiisa in uu noqdo qof mas-uula oo uu mas-uuliyaddiisa saaro qof bini-aadana oo loo diray ilmo yar oo miyi jooga ama meel fog jooga oo loogu talagalay inuu gaarsiiyo mas-uuliyadda qofka ayay ku xidhan tahay inuu gaarsiiyo maadaama inta badanna la sameeyo iyadoo inta badan la sameeyo supervision ama la dabagalo oo had iyo jeer la dabagalo inay goobihii la gaadheen marka way dhici kartaa tiro aada u yar weeyaan weliba inta badan waa la gaarsiiya anugu saan ka warqabo weliba anugu aad baan uga warqabaa somaliland Een, dadkii fulin jiray baan kamid ahaa waktigaan wasaaradda caafimaadka ku jiray gaar ahaan saaxil aan kaa welgeli jiray sidaa daraaddeed waxa aan u sheegayaa dhegeystahaas in ay tahay ma- mas-uuliyad qofka saaran in mas-uuliyadda wasaaradda caafimaadka ay tahay in dadka loo siigmaday ay xilkooda gutaan laakiin waa arrin aada u adag waana arrin aada u boolxun haddii ilmo loogu talagalay in la gaarsiiyo talaalka la gaarsiin waayo waan gartay su-aasha ugu dambaysa haddaan ka dhigo oo aanu ku weydiiyo n marka laga hadlayo tallaalka iyo cudurka dabaysha gaar ahaan een, waxaad sheegtay inaad dee kasoo howlgeli jirtay n waayo aragnimadaadoo ka faa'iidaysanaya maxay yihiin tallaabooyinka ugu habboon ee lagula socon karo ama waalidka lagu ogeysiin karo ama ay ku dareemi karaan in la gaadhay xilligii ubadkaa la tallaali lahaa macnaha een, sidee baad eh, tallaabooyinka ama talooyinka ugu habboonaad odhan lahayd
aad baad mahadsan ismaaciil Aad muhiim arrintaasi su-aashaasi waa su-aal aada muhiim oo leh waxa weeyaan haddii aan dib ugu noqdo waayo aragnimada aada imika aan aan kaaga warramayay waxaa muhiima oo ugu horeeya shayga ugu horeeya uu yahay oo waalidka la gaarsiinaya waa wacyigelinta wacyigelintu waa shayga ugu horeeya ee la fahansiin karo loo gudbin karo waalidka carruurtan dhalay sidaa daraaddeed waxaa looga faa'iidaysan karaa oo weliba aan aada ugu mahadnaqayaa barnaamijkan baabihiyaasha iyo v o a ba barnaamijkan ay soo bandhigtay abolio waxa weeyaan waa arrin kamida wacyigelinta in ay waalidku fahmaan muxuu yahay bolio maxaa lagu kala qaadaa maxay tahay kahortagu marka uu qofku fahmo inuu xanuunkani aafo reebayo waxa uu ogaanayaa aafadan inay inay ka go-an tahay sidaa daraaddeed waxaa ugu horeysa wacyigelinta laga samayn karaa meelo badan hadday tahay idaacadaha caalamiga hadday tahay journaalada hadday tahay wasaarad ahaan in mediaha la geliyo tviyada la geliyo in dadkani ay helaan xog sugan oo sax ah oo ku saabsan xanuunkan cudurkan dabayshu waxa uu yahay iyo sida looga hortegi karo waxaan uga faa'iidaysanayaa oo waalidka aan uga faa'iidaysan lahaa ilaahay mahad ha ka gaadhe xanuunkani somaliland kama dagaacin sidaa daraaddeed laakiin deriskeena waa lagu sheegay soomaaliya w- waa way jiraan oo waa tii aynu ka warqabnay sidaa daraaddeed waxaa muhiima oo ay taladu tahay in waalidku aan la weydiinaynin wax lacaga oo aan la lahayn ilmihiina lacag baa laydinku talaalaya maadaama bilaash uu yahay talaal in ay ka faa'iidaystaan fursadaas halkay iska canaanan lahaayeen daritoole oo odhan lahaayeen haddii aan talaali lahayn maayo waxaa dhibaatada may gaadheen oo may gaadheen oo dhacaa aad baad mahadsantahay doctor
waayo waa caashe asliyay iga fur albaabka soo dhawow bal ii waran asliyey cunugan quruxda badan soo wiilkaagii maaha haa waa kii gabadha ka yaraa maasha allah haddii uu caafimaad qabo allaha kuu deesta abaayo
aamiin walaashay allaha noo wada badbaadiyo cuntadana si fiican ayuu qaataa alxamdulilaah asliyey aan kula taliye cunugaaga gee xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow si looga tallaalo cudurka halista ah ee dabeesha haye waa yahay caashooy waan geynayaa xarumaha tallaalkee maalmahana waan maqlay cudurka dabeesha ha fududaysan caashooy ee hadda la gaar xarumaha caafimaadka waa yahay xaggeen ka heli karaa xarumaha tallaalka la xiriir xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow kana tallaal cunugaaga cudurrada halista ah ee sanadka ugu horeeya
talo fiican ayaad i siisay waadna igu og tahay inaan canugeyga tallaalo cudurka dabeysha ee booliyada waa cudur halis ah oo dilaa ah ama curyaamin kara carruurta dadweynuhu geeya carruurta goobaha tallaalka shan mar sannadka koowaad inta uu ku jiro
waa tahay dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan heesta xasil iyo fanaaniinta ikraan caraale iyo cabdi holan
waxaan shoogayo ishalqaanka oo dhifka xuuracay loo xishaabtay loo xishaabtay waxaan shoogayo ishalqaanka oo dhifka xuuracay loo xishaabtay loo xishaabtay adiga adiga awene xige adiga adiga awene xige alayo xantada xajimada karka iga xaraftiro adago xasile xasile xasile xaaskeygi noqo adiga adiga awene xige adiga adiga awene xige alayo xatada cajimada kunkaal iga xaraftiro adago xasile xasile xasile xaaskeygi noqo
heestaasi xasil iyo cododka baxsan fanaanka cabdi holland iyo ikraan caraale waxay gebagabo u tahay barnaamijkeenii wacyigelinta dabeysha waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo maxamed codad xasana inta aan barnaamij midka lamida ku kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.